dadka degan magaalada mandheera ee dariskal ah magaalada baled xaawo ee gobolka geda ayaa dareemaya cabsi xoogan ka gadaal markii toddobaadkii tagay uu ka dhacay xuduudda magaalada saaran ee baled xaawo dagaal keena khasaaro dhimasho badan dadka degan mandheera ayaa sheegay in sagaal qof oo deganaa xuduudda baled xaawo xigta ay dhaawacyo kala gedisan soo gaareen sidoo kaleetana ganacsigii magaalada mandheera uu istaagay iyo dhaqdhaqaaqii uga imaan jiray magaalada baled xaawo shakeeya xasan oo ka mid a dadka degan magaalada mandheera ayaa waxay iiga warantay xaaladda mandheera dhib weyn baa nagu dhacay jiiraan baan ahayn rasaastii xagga lagu tuuro mandheera ay kusoo dhacdaa hataa sagaal qof a dhaawac naga ahoo gabaro hataa ilmaheedii iidaa sakaraad oo daraad la qaado korka dhan wada gubtay ileen bahalka weynaa ku hamuuwey gurig horin waa ay ku jirtay gurigin waa ku gubtay dhib weyn baa ku dhacay adig sagaal qof aa naga dhaawacanto jiiraan rasaasa ka soo baxo nagu soo dhacdhacay waa gartay marka ka sokow taas dagaalkii marka xilligeedii laga soo tago hadda xaalka magaalada waa sidee sidey saameyn idinkugu leedahay wakhtigan dagaalkii kadib magaaladii wallaahi weli waa qasan tahay oo cabsi weyn baa jirta cabsi weyn oo cabsi weyn oo cabsi weyn oo adagaa jirta waa cabsanaynaa maxaa yeelay warmaa wax dhacaayin caaw miyaa laydin duqaynaa berri miyaa magaalada waa laga baxay dadkii badidoodii waxay u gudbeen magaaladii saddex magaaladaa isdul saarneed buudhaxaawiyo mandheera iyo suufa issaarneed suuf webig dhinacaas ay ka jirtay dad qaar dhinacay suuf ay u gudbeen dad qaar raamo meel la yiraa oo afartan kilomitr naga jirta ay u gudbeen wallaahi aad iyo aad ay cabsi weyn jirtaa oo cabsanaynaa waxay dhicid on lama ogo waa gartay marka hadda labada boodhar ee u dhexeyso beed xaawo iyo mandheera oo isku darmay sida dad badan oo yaqaana ay sheegaan maxaad ka dareemaysaan ciisada waa kacsan tahay macaane ciisada aad iyo aad ay u kacsan tahay laakiin becshariid awil isla socon jirtoy oo xaggana waxa laga soo qaadan jiray intana waxa laga qaadan jiray dadkii inta imaado khudaar hataa adeega qaar intaa laga qaataa wax fiyaasi camal intaa laga qaataa raashin intaa laga rartaa annagana raashin sokor iyo bariis xaggaan kasoo rarnaa wixii becsharo oo dhara oo xaggan adiga becsharadii isdaba mari jirtay waxba ma jiraan waa la kala istaagay marka ganacsigii iyo noloshii wax walba waa istaageen waa istaageen intay lagu ganacsanaa meel colgala ganacsi intay jirtaa ciidamada ma isu muuqdaan kenya iyo soomaaliya dhinaca xuduudda xuduudda kenya iyo soomaaliya waa isu muuqdaan laakiin laakiin annagoo jiiraan a dhibki waana saami ma garad hadda marka maxaad ugu baaqaysaan maadaama dadkii ree mandheera aad tihiin ee magaalada deganaa ee caadiga ahaa dowladda kenya maxaad ugu baaqaysaan maxay ta fariinta u diraysaan annaga waxaa un dhahaynaa annaga dhib badanaana saameey dadkii abaar waaye dhulka inayba abaar weyn baa ku dhacday dowgii roob nooma da-in coolihii waa eber macluula lagu dhammaan hayaa dadkii magaalada jooga awil roonaa dadkii magaalada joogana hadda awil yaanyay ku noolaayeen wax ku noolaayeen macluula nin walba waa rafaaday rafaad meel wax lagu wadanaa malaa dhibki waa la saameey magaaladoo dhan dowladda kenya waxaan ka codsanaynaa inay ma aragtaa nabadgelyahay oo maaragta nabad uno maaragta kenya iyo soomaaliya inaa heshiiska dhexdooda laga hadlo qabaan oo soomaali sheegaysa camal weeyaan markaan ilaahay dhib ha noo dhaamo hadda waxaa waaye dhibaa nagu dhacay xaggana dadkaas waa qaxay dadkaan waa qaxay dadkii dhibaa ku dhacay adig dhulko abaar la joogo dhibkaa nagu dhacay kenya iyo soomaaliya in nabada heshiiska dhexdood laga rida waan rabnaa aad iyo aad taasi waxay ahayd shakeeye xasan oo ah hooyo degan magaalada mandheer ee gobolka waqooyi bari ee kenya oo ka warramaysay xaaladda cakiran ee magaaladaasi